wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka ayaa waxa ay heshiis la gashay dowladda sacuudiga kaas oo dhigayay in dhallinyaro soomaali ah si gaar ah haweenka ay ka gataan maamulka ale sacuud bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag kaga soo horjeestay tallaabadan ay dowladda federaalka ku iibinayso dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay tilmaameen in dowladda federaalka ay gumaysi u horseedayso dhallinyarada madaxduna ay ka fakerayaan danahooda balse aysan wax dan ah ka lahayn dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay intaa ku dareen in sacuudiga haddii uu dad caawinayo ay wax tari lahayd muslimiinta falastiin ee ay yuhuuddu xasuuqayso hadhoodii gabdhaha soomaaliyeeda lafar xumee iyo waddan sacuudiga lagu soo dhibaateey iyo buug taariikhan u gelinaynaa iyo waxaasaa idinka soo horeeyo maanta idinkama soo horeeyo gabdhahayna soomaaliya annakaa nagu filan waddankoodaa ku filan waddankoodaa waxbarasho shaqaan siinaynaa idinkama shaqaalaysiin marka adiga idinka waddan shashay marka gabdhaha idinka nooga diraysiin war annaga dal shashay ma rabnee waddan shashay sacuudi carabiya sacuudi carabiya libiya iyo magefo waxyaalahaasa mar walba baraha bulshada aad ka soo aadishiin marka gumaysiyaa loo yaqaana hadda shacabka soomaaliya horta waxaa leeyahay gumaysi annaga horta waa ka bixi weynay marka ninka ku soo tarxiile maanta haddana gabadhaada haddaa u dhiibtad soo canshaxuma sooma waxay wax u tari lahayd walaalahood falastiin ee indhaha ka daawanaysa annaga waxayna taraysaa malaha inayna lugoyso ma ogiye haddana waa u dignay wasaaradda waa u dignay ha ka joogsato isku soo wada duuba dalka sacuudiga ayaa waxaa horay dhibaatooyin iyo tacadiyo kala duwan loogu geystay dumar badan oo soomaaliyeed